abbaarihii kowdii iyo barkii duhurnimo ee maantay ayaa labadan qarax waxa ay ka dhaceen meherado lagu iibsho shaaha iyo jaadka oo ka soo horjeeda albaabka dhinaca laamiga ah uu ku leeyahay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso inta la xaqiijiyo waxa ku dhintay hal nin waxa kaloo ku dhaawacmay lix qof oo isugu jira laba askari iyo afar qof oo shacab ah qaraxyadan labada ah waxa ay kaloo burburiyeen dhismayaasha meheradahan oo ka samaysnaa fuustooyin qoryo iyo kabarro jaadka lagu iibiyo ninka dhintay ayaa lagu tuhunsan yahay inuu yahay nin gaari gacan isagu ku waday qaraxyada mid ka mid ah halka qaraxa labaadna ay goobjoogayaal v o a u sheegeen inuu ku aasnaa mid ka mid ah meheradahan cabdulqaadir maxamed cabdi oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay dhaawacna uu ka soo gaaray ayaa v o a uga warramay waxa uu arkayey magacaygu waa cabdulqaadir maxamed cabdi cabdulqaadir dhaawacyadaan xaggee kugu soo gaareen waxay ugu soo gaareen soona saldhigga bartamaha qarax ka dhacday anigu horta waxaan ku war helnay anoo meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya waxaan ka war helnay qab kadib indhihii dhegihii waxba waa ka arki weynay in muddaa kadib waxaan arkayaa cunug yaroo galgalanaya agteeda mataqaanaa ku galgalinayay anna xaggaasaan mataqaanaa isu shiiriday qarax labaad baa ka dhacay meeshaa la yidhi bulshadana ka wada markaas dhagaha waxba kama maqleen baan ilaa hadda dhagahaygu xitaa weli mataqaanaa maqalkooda waa yari marka kii hore uun baa maqlaysa dhigii hore qamtaas baan ku war helnay xaggee wax kaa gaareen adigu xoogaa kelidaas qacanta qacantan kale xoogaa madaxa iyo maaragtay cagaha hoose waa gartay korkaaga waxaa ka muuqda inaad gubatay camal ama biyo kulul lagugu shubay maxaa ku gubay waa waxaan umaleynayaa waa haskii iyo wixii de kulley anu qamti yani meesha xoogaana waa ka fogeynay mataqaanaa qaraxu saa'idka uga wuxuu ii jiray adigu ilaa toban tallaabo meelaha meesha wax ka dhaceen waa goob sidee ah bay ahayd waa soona saldhigga waxa weeye mataqaanaa waa meel meherado ah shaah iyo lagu iibiyo iyo dukaan iyo agteeda wey waa gartay marka ma ciidamadaa fariisan jira meesha meesha ciidankaa u badnaa saan malayn adiga marka dhaawac baa wuxuu kaasoo waara dhaawac wuxuu kaa soo gaaray gacmaha wuxuu kaa soo gaaray kelida madaxa sidaa aa sheegtay yaa kaloo ku dhaawacmay yaase ku dhintay wallaahi anugu hadda yar meesha fadhiyon baan ku arkay oo isbitaalka hadda iska soo raacnay oo isna qayirayay cid kale laakiin ma arkin iyo gabanka yaroo galgalinayo markii aan mataqaanaa qamta ka hor helay waa adigu afar jir meel aha shan jir adigu waa gartay nin kale ayaan ku arkay goobta maydkiisa muxuu ahaa ma arkin anugu kaas maba arkin hadda cusbitaalka adigu hadda cusbitaalka mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka bari ayaan weli ka hadlin sida uu u dhacay qaraxan cidda ku dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay hase ahaatee mar ay v o a la xiriirtay waxa ay sheegeen inay ku jiraan baaritaan la xiriira qaraxan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso